إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada dowladda federaalka ayaa afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay dilal ka geystay magaalooyinka muqdisho iyo beledweyne dagaal u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan maamulka la baxay galmudug ayaa ka dhacay degmada xardheere ee gobolka mudug maamulka islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa ku dhawaaqay inuu dhammaaday ololihii ballaarnaa ee wacyigelinta iyadoona loo gudbi doono dhaqangelintiisa kulan u dhexeeya walaayada islaamigaha jubbada dhexe iyo qabiilka habargidir ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolkaas walaayada islaamigaah ee jubbada dhexe ayaa dayactir ku samaysay farabiyeedyo dhib ku hayay deegaanka iyo beeralayda jabuuti ayaa sheegtay inay bad siinayso etoobiya iyadoo dhanka kale dowladda etoobiya ay hadallo canaan iyo cambaarayn isugu jira u soo jeedisay dowladda federaalka
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kuu soo dhowaada warkii oo dhammaystiran faahfaahinan dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ciidamada xabashida ethoobiya ku gaaray weerar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay hameen hore ku qaadeen garoonka magaalada baydhabo ee gobolka baay rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeen hore tiro madaafiica ku garaacay garoonka magaalada baydhabo halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda xabashida ethoobiya madaafiicda ayaa waxaa ciidamada xabashida ethoobiya ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan lix askari oo ka tirsan ciidamada xabashida ethoobiya ayaa ku naf waayey madaafiicda lagu garaacay halka sidoo kalena laba kale ay ku dhaawacmeen isla gobolka baay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala waxa ay dagaal ku qaadeen xero ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin halka loo yaqaano xera koowaad ee degmada diinsoor dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal toosa ku qaadeen xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay ku leeyihiin magaalada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose ciidamada dowladda federaalka ayaa afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay dilal ka geystay magaalooyinka muqdisho iyo beledweyne faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed muudey axmed abumuslim waxaa shalay magaalooyinka beledweyne iyo muqdisho ka dhacay dilal loo geystay wiilal dhallinyaro ah aan ku hormarno beledweyne dilka wiilkani ayaa ka dhacay barkontarool oo ay joogaan ciidanka dowladda federaalka kuna taala xaafadda howlwadaag ee ka tirsan magaaladaasi wiilka la dilay waxaa lagu magacaabi jiray cabdiweli shiine waxaana ka hor inta aysan dilin ciidanka dowladda federaalka la sheegay in uu muran dhex maray intaasi kadibna mid ka mid ah askarta uu rasaas ku furay sidaasina lagu dilay dhanka kale magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxay ciidamada dowladda ku dileen ibraahim mayow mire oo ahaa wiil dhallinyaro ah oo adeeg u soo raadsaday qoyskiisa askar ku muqansanaa qaybsiga xashiishka ayaa toogtay ibraahim oo doonayay inuu caano u soo iibiyo qoyskiisa sida aan ka soo xiganay walaalkiisa oo ka warramay dhibka soo gaaray qoyskooda ciidankii dilay wiilkan ayaa si amni ah waxay isaga marayaan waddooyinka muqdisho dilalka ciidanka dowladda federaalka ayaa ah kuwa dalka ugu dhacaya si isdabajoog ah hubka ay wax ku laynayaanna waxaa u soo dhiibtay dowladda federaalka dagaal u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan maamulka la baxay galmudug ayaa ka dhacay degmada xardheere ee gobolka mudug faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya sakariya cumar wararka aynu ka heleyno degmada xarandheere ee gobolka mudug ayaa waxa ay tilmaamayaan in halkaasi uu dagaal ku dhex maray laba ciidan oo kala taabacsan maamul cusub oo dhowaan u soo magacaabay madaxweynaha maamulka galmudug degmadaasi iyo maamulkii degmada horey uga jiray kuwaas oo ku wada sugan degmada xarandheere ee gobolka mudug sida ay tibaaxayaan wararka qaarkood dagaalkan ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka xarunta degmada xarardheere iyadoona weli degmadaasi ay ka taagan tahay xiisada ka dhalatay dagaalkan u dhexeeyey labadan ciidan ee kala taabacsan maamulka cusub ee degmada xarardheere iyo kii horey uga jiray waxaana ilaa iyo haddan la ogeen khasaaraha ka dhashay diriirtan dhex martay labadan ciidan ee kala taabacsan maamulada degmada xarardheere iyadoona ciidamadan ku dagaalamay gudaha degmada xarardheere aysan jirin cid weli soo kala dhexgashay islamarkaana saacad weliba la filan karo inuu dagaal cusub ka qarxo degmadaasi kaas oo u dhexeeya labadan ciidan ee ka kala amarqaata labadan maamul ee isku haya degmada xarardheere dagaalkan ku dhex maray degmada xarardheere ee u dhexeeyey labadan ciidan ee kala taabacsan maamulka cusub ee degmada xarardheere iyo kii hore ee magaalada ayaa waxa uu yimid kadib markii madaxweynaha maamulka galmudug uu xilka qaadis ku sameeyey guddoomiyihii hore ee degmada xarardheere waxaana iskudhaca labadan ciidan ee kala taabacsan maamulada degmada xarardheere ay sare u qaadayaan xiisada khilaaf ee ka dhex jirta maamulkaasi maamulka islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa ku dhawaaqay inuu soo dhammaaday oloolihii ballaarnaa ee wacyigelinta iyadoona loo gudbi doono dhaqangelintiisa warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya mubaarag cumar munaasabadan oo ahayd mid si heer sar ah loo soo agaasimay islamarkaana ay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan ayaa waxay ka dhacday deegaanka kunyiburo oo wilaayad islaamiga shabeellada hoose xafladan waxa ay gebagaba u ahayd xamlada dacbiga ahayd ee loogu magacdaray irshaadul umma ilaa sabiili rashaad taas oo ka socotay gobolka shabeellada hoose iyo guud ahaan wilaayaadka islaamiga ah munaasabadan ayaa waxaa lagu soo gudbiyey macluumaad ku saabsan xamlada iyo sida loogu faa'iidaystay waxaana soo xaadiray mas-uuliyiin culimo saraadiin ganacsato iyo macallimiinta iyadoona laga jeediyey kelimaad ku aadan sida loo dhaqangelin lahaa xamladan dacbiga ah ugu horeyn sheekh fu-aad maxamed qalaf oo ka mid ah culimmada ka soo qabgashay munaasabadda ayaa ku baaqay in mar waliba lagu dadaalo faafinta khayrka lagana faa'iidaysto fursadaha bismi illaahi araxmaan araxiim allah baa mahad iska leh subxaana wa tacaala allihiina soo gaarsiiyey xamladii ballaarnayd ee magaceedu ahaa irshaad ilumma ilaa sabiili rashaad ummadda in dariiqa maxay ahayd oo toosan in lagu hanuuniyo oo dacwada iyo khayrka loogu yeedho xaqiiqatan waxay ahayd arrin aad iyo aad loogu baahan yahay ummaddan muslimiinta ah haddii xaqa loo sheego oo alla loogu yeedho in badan oo ka mid ah allah bay soo ajiibaysaa munkarkana way ka tegaysaa addunuubu waalmacaasi ummadihii hore iyagaa baabi'iyey ummadaha hadda maanta adduunyada joogana waxa baabi'inaya waa addunuub waalmacaasi alle subxaana wa tacaala daacadiisa aan u soo laabanno ummadda khayrka ha loogu yeedho ha laga faa'iidaysto fursadaha ah khayrkana lagu yeerayo wasalaamu calaykum sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay sudaanka guud ee beesha tunun suldaan maxamed cabduqaadir isagoona sheegay in ay wilaayada ku garab taagan yihiin dhammaan waxyaabihii la mamnuucay ayna kala qayb qaadanayaan sidii loo dhaqangelin lahaa xamladan dacbiga ah xaqiiqdii waa boogaadinaynaa barnaamijyada iyo arrimaha la isku faray oo meelo badan taabanaya arrimo badan ayaa laga hadlay laiska wacyigeliyey waxoo dhan waxay soo hoosgelayaan xumaantay soo hoosgelayaan la iska celinayo wanaagga oo la isfarayo la iswacyigelinayey wacyigelintaas in loo hoggaansamaa la rabaa walaayada ina waa garab taagannahay hiliho waa la garab taagannahay inaan munkaraadkaas la zuulinno diyaar baan u nahay waana boogaadinaynaa waana soo dhowaynaynaa ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ah shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa soo jeediyey dardaarana ku socda bulshada isagoona sheegay inay bilaaban doonto wejiga labaad ee xamlada taas oo ah dhaqangelinteeda awalan wa aakhiran waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay subxaana wa tacaala dusheenna ku galladaystay nimcooyinka faraha badan wa in tacuduu nicmatallahi laa tuxsluuha wa asbaqa calaykum nicmahu daahiratan wa baatinah bacda xamdillaahi waxaan u mahadnaqaynaa akhyaarta ee ka soo qayb gashay xafladda ikhtitaamka u ahayd xamladii socotay oo loogu magac daray irshaad ulumma ilaa sabiili arashaad haddana waxaan u fadhinaa insha allah tacaala wejigeedii labaad inaan furno tii horena aan gabagabayno wejiga labaad waa fulinta in la fuliyo waxyaalihii dee mogtahay insha allah tacaala muddada loo qabtay bulshadana intaas loogu wacyigelinayay in mogtahay muddadii ee dhammaatay dadkan loo sheego fulinteeda in la gudagalayo lagu wargeliyo insha allahu tacaala waxaan rabaa dhowr shay inaan dadka insha allahu tacaala halkan aan kula wadaago waxaan rabnaa rag dadka ganacsatada ah alaabta dhacday ee dadka iibinayaan iyo waxyaalaha anshaxumada ah ee dadka hogtay u keenayaan in ilahi subxana wataala uga cabsadaan aa la rabaa waxaa kaloo dadka bulshooyinta waxaa la rabaa waxyaalihii mamnuucaadka ahaa ee guryaha lagu hayo sida diishashka ama mobeylada kamerad leh inay ka fogaadaan muddadeedana waa dhammaatay wixii hadda ka dambeeyana waa fulin oo mugta igoo haysta aan loogu teginaa rajaynayna insha allahu tacala waxaa kale aabayaasha iyo hooyooyinka kulli waxaa la rabaa insha allahu tacaala tarbiyada carruurta inay qayb weyn ka qaataan muddada hadda wacyigelinta way dhammaatay wixii hadda ka dambeeya fulin ayaa la geli doonaa insha allahu taala dadkana waxaa la rabaa inay dee sidii hore ay uga qayb qaateen tan ay uga qayb qaataan insha allahu tacaala dadka waxaa la rabaa alaabaha inay iska keenaan meelaha saldhigga mamnuucaad oo kale alaabta dhacday oo kale dad ganacsada ay gadaan dukaamada ay ku haystaan insha allah tacaala intaas ayaan rabi inaan kala qayb qaato aan dadka muslimiinta aan ku wacyi aan u sheegno insha allah tacaala waxaan rajaynaynaa inay iyagana oofelin doonaan hada wabillahi towfiiq wasala allah wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam ololahan dacwiga ee bulshada loogu wacyigelinayo oo guud ahaan ka socotay wilaayaadka ayaa sidan oo kale waxaa horey usoo xidhay wilaayaadka islaamigaha jubbada hoose iyo jubbada dhexe kulan u dhexeeyey walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo qabiilka habargidir ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolkaas warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder kulan wadatasho ay yeesheen wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyo beesha habargidir ayaa wuxuu ka dhacay degmada jilib ee gobolkaasi waxaana ka soo qaybgalay kulanka mas-uuliyiin ka socota wilaayada iyo sidoo kale odayaal waxgarad iyo nabadoonada beesha habargidir waxaa kulankaani uu ahaa mid ay wilaayadiiyo beesha isku xog wareysanayeen islamarkaanay uga arrinsanayeen umuuro badan oo ku saabsan wilaayada iyo sidii loo dardargelin lahaa kudhaqanka shareecada islaamka iyadoo halkaasi xogo badan lagu kala qaatay kulankan ayaa waxaa goobjoog ahaa waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish waxaana uu si kooban uga hadlay waxyaabaha inta badan diiradda ku saarayeen kulankanay iskugu yimaadeen beesha habargedir iyo wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe bacda daalika kolley gogoshaan innaguna waxaan rabnay inaan kaga faa'iidaysano iyadoo talooyinkiina iyo ra'yigiina iyo waxaad inoo soo jeedisaan insha allahu tacaala aan qaadan doono hadduu ilahay idmo innaguna waxaan rabnaa insha allahu tacaala dee gogoshu waa gogol wadatashiyo dee dadka waxaa inaga wada dhexeeya camalka islaamka cibaadada ilaahay nagu addoonsaday yaa inaga wada dhexaysa sidii marka ummaddeennan aan u gaarsiin lahayn risaaladii iyo dacwadii nebiga calayhi salaatu wassalaam inaan ka tashanno oo arrin muhiima qodobka labaad dalka maanta aan joogno ee soomaaliyeed ee geeska africa ku yaalla ilaahi subxaana wa tacaala ina makaniyey ee dadka muslimiinta ilaahi subxaana wa tacaala nasiib uu uga dhigoo siiyey dhulka allah iskale cidduu doonan ilaahay wuu makaniyaayo wuu siiyaa innaga muslimiin ah oo geeska africa ku nool iyo ilaahayna makaniyey innagan ilaahay wuxuu inoo dooray shareecada iyo kitaabka ilaahay manhajkaas yaan inaguna qaadano inaan ku dhaqanno yaan insha allahu tacaala rabnaa inaan isu kaashanno waxaa sidoo kale goobta ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka iyo nabadoonada beesha bergedir iyagoona sheegay inay kitaabka allah isku xukumi doonaan waxyaabihii kulanka ka soo baxay inay ku raacsan yihiin wilaayada sidee tahay inay u fulini doonaan maanta waxaa meeshaan ku kulmay walaayada jubbada dhexe iyo beesha habargidir muxuu ahaayo ishaan ka wada tashaday sidii kitaabka alla kor loo yeeli lahaa iyo in munkarka iyo la zuuliyo kulankaas wada tashiga oo ballaaran oo ka dhacay jilib kulanka maanta meesha ka dhacay beesha habargidir alxamdulilah aad baan ugu faraxsannahay qayr badan iyo nimco badan aan aad ugu dhex jirna waxaana ku helnay kitaabka ilaahay iyo nimcada iyo dhiigga mujaahidiinta afaratagas ay daadinayaan kulan ballaaran oo ka dhacay degmada jilib oo aanu ku kulannay annaga iyo walaayada waxaanu u soo dhoweynay si aad iyo aad u diiran waxaana isdhaafsannaa askaaro afkaaro aad iyo aad u muhiim ah urawa wanaagsan annagoo ku faraxsan kulanka walaayada aanu la yeelannay waxaanu qaadannay in aanu wax allaale wixii ka soo baxa walaayada aanu taabagelinno sida ay taana aanu u fulinno wilaayadii islaamiga ee jubbada dhexe ayaa waxay muddooyinkii dambe kulamo la qaadanaysay odayaasha waxgaradka iyo nabadoonada beelaha dega wilaayada iyadoona halkaasi xogo badan oo wilaayadu qusayey laisku dhaafsanayey laguna balamayey la wada difaaca ku dhaqanka shareecada islaamka walaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dayactir ku samaysay farabiyeedyo dhib ku hayay deegaanka iyo beeraleyda cabdulla mukhtaar ayaa ka warramaya maamulka walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa mashruuc lagu xirayo farooyin dhowr ah oo ku dhow webiga jubba ka sameeyey deegaano hoos yimaada degmada saakow ee walaayada jubbada dhexe kuwaasoo dhibaatooyin xooggan ay ku qabeen beeraleyda ku dhaqan deegaanadaas waxaana mashruucan weli si wanaagsan uu uga socdaa laga bilaabo degmada salagle ilaa bu'aale mid ka mid ah guddiga loo xilsaaray mashruucan lagu xirayo farooyinkan ayaa waxa uu ka warbixiyey meelihii ay soo mareen shaqooyinkii ay soo qabteen iyo hadda meesha ay wax u marayaan isagoona sheegay inay si wanaagsan ugu socoto hawsha
maxamed isaaq maan u raahanka magaca dheer gacmii dheera ana guddiga beeralayda oo hirahaynu faroogi webigii jubba hoosu ku bilaawnay mansalagle ilaa iyo bu'aala haddana ilaa kujeeyaanu baalooyinka shaqadii hadda sii wadaan salagle ilaa iyo arbay dhatoon hadda faroo ilaahayni guulsii faroo ha hirni madahoraadkaan arbaya kusoodan zaamiyaalka hadda hadda saacaddan hadalahay may ka suganaa birbirisi iyaa ka sugana dhisyo goofa hadda maday geliyahayn walyaroo fara ee yaryaroo baaday baadayen dhammaa faro hogshoona ha hirni ilaaha ka mahadsan maadaas kadib mayba ilaahay weydiisadaana in ilaahaynii guulaysiyo alxamdulilah ilaaha ka mahadsan shaqadan eed iyo eedaa safaaliil xawli inin ka socota qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanka birbirise oo hoos yimaada degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe ayaa waxa ay ka warrameen dareenkooda iyagoona dhanka kale u duceeyey raggii hawshan u qabtay bismillaahi magacaygu waa ibraahim maxamed warfaa waxaan joogaa dowlad la yidhaahdo birbirsa oo hadda ka socota xirmada faraha dareenkan maasha allah wax lasoo koobi kar ma ahmaan dareenkan wax lasoo farxada naga muuqato dadka dhama wiil iyo gabaran waayeel iyo waalo kulli farxadda naga muuqato maanta halkan kuwa koley kuwaan aad u jeedo waay farxad waay oo fartiya lixdhaa aawadeed farxadda macnaha wax lasoo koobi kar ma ah dareemadan maxaad ugu ducaynaysaan marka walaalihii shaqada idin qabteen maasha allah aad iyo aadaan ugu ducaynaynaa walaayad in gacantooda kor allah ka dhigo gaalada cadowga in ilaahay naga jebiyo walaayadii noo soo abaabshina in janatulfirdowsi ilaahay oogu bishaaray cadowga in ilaahay naga jebiyo muslimiintana gacantooda kor allah ka dhigaan ugu ducaynayna insha allah cabdalla aadan cabdulaahi farti birbiris tuulada birbiris farti oo hasi haamidlo eraaye baalle yanen shaqeeya hayte salaad subax madilaha kabilaaway silan galayo ilaa sacadangna shaqadii hayte bal dareenkiin ku warama maadaama een fartuun dhibaato xoogan iyo siinkahayti een walaayadan isinkuirti maasha allah eed aan ka faraxsangna haddii konton sana jireen muddo labaatan shan sana ee waddankan bariisa ninka baxa jiri bariiskii waayni haddii may rajeene haddii faraon sina ninka hiri in macnaha jiilaalka hortaan ee bariista abow bilaawo doongna bariiskina nidaamkan bahay biyoon zaa'idka ee diide marka marki biyoosha yarin dhulkaana siimoha ka bahe siimowkaasee bariiska tilaalana bariiskaas biyoogaasa ninka dhalaaye marka may rajeene ni oo bariisku qurunku adibadana ninka sharo neero keegaan markuna anfaba yaa dareenkaana zaading naqde waxaa si guud walaayaadka islaamiga ah uga socda mashaariic dhowr ah kuwaasoo wax loogu qabanayo bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan walaayaadka dhowaana yay ahayd markii walaayada jubbada hoose iyo maktabka beeraha oo iskaashanaya ay sidan oo kale faroxireenno ka sameeyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan walaayadaas warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan jabuuti ayaa sheegtay inay bad siinayso ethoobiya iyadoo dhanka kale dowladda ethoobiya ay hadallo canaan iyo cambaarayn isugu jira u jeedisay dowladda federaalka mahad cubeyd ayaa ka warramaya wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda jabuuti ninka lagu magacaabo maxamuud cali yuusuf ayaa isagoo la hadlaya mid ka mid ah warbaahinada reer galbeed ka sheegay war aad uga yaabiyey guud ahaan dadka soomaalida meel kastoo ay joogaan hadalka uu ku dhawaaqay wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti ayaa ah inuu si aan ka gambasho lahayn u sheegay inay diyaar u yihiin inay itoobiya si rasmi ah ugu wareejiyaan dekad ku dhow xadbeenaadka ay la leeyihiin itoobiya si loo soo afjaro khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo itoobiya maxamuud cali yuusuf ayaa isagoo waraysi siinayey warbaahinta dalka ingiriiska waxa uu sheegay in jabuuti ay diyaar u tahay inay itoobiya ku wareejiso dekedday iyadu boqolkiiba boqol maamulanayso wuxuu sheegay in dekeddan ay diyaarka la yihiin islamarkaana ay siinayaan maamulka xabashida ay wax ka yar boqol kilomitir u jirto xadbeenaadka iyo jabuuti la wadaagto itoobiya ismaaciil cumar geele madaxweynaha jabuuti ayuu sheegay inuu la og yahay arrintan wuxuuna intaasi ku daray in jabuuti ay diyaarinayso inay dhowaan waddanka shiinaha ku wada kulansiiso abiy axmed ra'iisul wasaaraha itoobiya iyo xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka si ay u wada hadlaan una hirgalo rabitaanka itoobiya ay muddada dheer ku taamaysay oo ah inay mar uun hesho bad soomaaliyeed meeshana looga saaro waxa yar ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo itoobiya magaalada tajurre ee ka mid ah jabuuti ayaa waxaa laga dhisay dekad taasoo dhowaan dhismaheedu soo gebagaboobay sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda jabuuti waana dekedda la rabo in haatan la siiyo xabashida sida uu wasiirku sheegay tallaabadan ayaa muujinaysa sida maamulada shisheeyaha ku daaban ee ka jira dhulka soomaali weyn ay ugu kala tartamayaan raaligelinta Itoobiya waxaana la xusuustaa in Muuse Biixi madaxweynaha maamulka la baxay Somalilan uu Itoobiya u saxiixay dhulbadeed ay Soomaaliya leedahay xasan sheekh maxamuud ayaa isaguna sheegay inaanay Itoobiya u diidanayn bad halka ay xilliganna Jabuuti sheegayso inay diyaar u tahay inay bad siiso Itoobiya dhinaca kale markii aan fiirino Itoobiya waxay mar weliba u soo hanjabaysaa dowladda federaalka iyo maamulada la midka ah iyadoo ku jeesjeesaysa islamarkaana u muujinaysa siday iyadu kor uga maamusho waxaana la xusuustaa hadal dhowaan ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya kaasoo uu dowladda federaalka digniin ugu diray Itoobiyana ma ahan mid isilmaansiinaysa waxa dhex maray iyada iyo Soomaali sida dowladda federaalka oo kale iyo maamulada la midka ah ee dalka ka jira wuxuuna sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya inay xusuusan yihiin duulaankii iyo dagaaladii ay Soomaalidu ku qaadeen Itoobiya sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii wuxuu sheegay in dhacdadan aysan ilaawi doonin kana tirtirmi doonin xusuustooda dowladda xabashida Itoobiya ayaa dadka Soomaaliyeed ka haysata dhul aad u ballaaran waxayna haatan iyadoo aan intii hore laga soo dhicin rabtaa inay qaadato inta kale ee u hartay ummadda Soomaaliyeed warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa